waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal waxaa jiri jiray kasmooyin dhowra oo soomaalida qaarkeed ay aqoon dhab ah u lahayd maantase tirada laga martiyi karaa ay sii wis leedahay waxaa ka mid ah kasmada daawada iyo qalliinka kasmada dhirta kasmada la tacaalidda cudurrada xoolaha iyo kasmada dabeecadaha kala duwan ee berrimada xoola daaqeenka ahi ay kala leeyihiin midda aan u dan leeyahay ee aqoonteedana ay ku fogaadeen waa xidiga aqoonta oo barnaamijka maanta aan wax kaga taataaban doono xidiga malaayiin lagu qiyaaso ayaa cirka ku shaqlan kuwaasoo u kala baxa qaar tan iyo aamanuu la yiqiin iyo malaha qaar weli inuu aqoonsado aadanaha ka sugaya waxaa haddaba jira kuwo aada caan u ah oo hanaaqo raxeedkeenna ka mid ah ummadaha dunida badankoodna ay magacyo u leeyihiin sida kullu kuu caddaan doontana soomaalidu waxay ku jirtaa waayo hore ummadaha xidigahaas aqoonsaday taasna waxaa markhaati u noqon kara kuwa loo yaqaan meerayaasha amaba sayaariinta oo haddii la doono in la qeexo la odhan karo waa xidigo qaboobayoo dhula noqday oo qoraxda la socda oo ku wareega iftiinkana ka qaata xidigahaas oo sagaal ah lix ka mida ayay soomaalidii hore magacyo gaara u lahayd kuwaasoo ah dusaa waxalaxir ama xidigta waaberi dhulkeenna faraare cisjeex amaba cisjiid iyo raagi isla xidigahaas ayay carabtuna magacyo gaara u leedahay sida cudaari suhra mariikh mushtari iyo saxal meerayaasha ka sokow waxaa iyaguna jira xidigo kale oo dayuxu maro amaba uu la fadhiisto bisha soddonkeeda siddeed iyo labaatan habeen oo ka mid ah waxay u qaybsan yihiin afar waaxood oo tiibo ay ka kooban tahay xidig ama cutub xidiga ah oo toddoba ah toddoba walibana waxay soo baxaan bilowga afarta nur ee ay sanadu u qaybsan tahay waaxda ugu horeysa raqo ayaa lagu magacaabaa waana xidiga gu waxay ka kooban yihiin gudin listan urur galgaal agaali guduud agaali cad iyo afagaal waaxda labaadi waa naafaha oo ah xidiga xagaa kana kooban naaf cadde naaf madoobe afqoys mijin kooxdin dirirday iyo dirir waaxda saddexaadi waa daalali oo waa xidiga dayreed waxayna ka kooban yihiin garbo bayaxow gudban libcas mareega dheer xoor dameero toogan waaxda afraad ee ugu dambaysaana waa ciriro waa xidiga diraaceed waxaa ka mid ah jid dhariqle jidgabare jidgacanle rab hore rab dambe iyo meecaad xidigahaas qaarkood waxay soomaalidu u tiqiin magacyo halka badan tusaale ahaan xidiga galgaalka la yidhaahdo waxay kaloo u yiqiineen cadaab iyo laxmar agaali guduud iyo agaali cad waxay marar kale ku magacaabi jireen nuguushi guduud iyo nuguushi cad magaca labaad oo dirirdaygu lahaana waa naasegaallo magacyadaas markii dhab loogu fiirsado waxaa inoo caddaanaysa inay baxeen waayo hore oo dhaqanka soomaalida aan dibadaha looga iman lana dheehin waxaa kaloo inoo caddaanaysa xidiga aqoontu inay ahayd kasmo bulshadeennii hore dhexdeeda asiili ku ahayd kasmo aan shisheeye laga soo minguursan lagana soo amaahan badanaa xidiga yaqaankii hore ee soomaaliyeed xidiga sheegna wuu ahaayo habeenkii intuu cirka ku dhaygago ayuu ka faalin jiray timaadada si wax noqon doonaan guga ama dayrta soo aadan abaar iyo aaran midka ay ahaan doonaan ayaa xidiga sheegga laga tooyan jiray dabadeedna wuxuu ku taliyo ayaa lagu dhaqaaqi jiray dhinaca kale wiilka dhasha habeenka xidig hebel uu dayaxa la fadhiyo ayuu saadaalin jiray marka uu nin weyn noqdo tilmaamaha qof ahaaneed ee uu la soo bixi doono waxay odhan jireen xidigta bayaxowda loo yaqaan wiilkii dhashaa wuu tarmaayo laandheere ayuu noqdaa welina isaga oo nool ayay warasadiisu ciidda ka badataa naaf madoobe kii ku dhashaa wuxuu noqdaa qof ay eeddu qaban og tahay oo wax uu falay iyo waxa uusan falinba loo qabsado afqoys kii ku dhashaa wuxuu noqdaa aftahan geedka hadal ah midkii garba ku dhashaana wuxuu ahaadaa colwadeen diriftu wax uga fududdahay oo meel alla meeshuu joogaba dagaal ka rida sidaan soo sheegay xidigahaas uu dayuxu maro ku waliba waxbuu ugu astaamaysnaa waxaana malahayga ugu caansan kan toddobaad ee ugu dambeeya waaxda naafaha lagu magacaabo waa dirirkee tusaale ahaan wiilka dhasha habeenka uu dirirku dayaxa la fadhiyo waxaa loo fili jiray inuu noqon doono nin karmeed raganimo oo idile ay harsatay oo cadkiisa aan loo muhan karin waxtarkiisuna uu badan yahay mararka qaarkood wiilkaas oo kale dirir bay u bixin jireen iyaga oo u rajaynaya inuu yeesho tilmaamaha la wada jecel yahay ee xiddigaas ku laran odayadii hore qaarkood ayaa waxay warin jireen laba meelis oo gabay ah in sayid maxamed tiliyane ay u badin jireen inkastoo aan la hubin cid kastaaba ha tirisee waa laba meeliso ninkii lahaa uu ku faanayo geesinimo iyo kini adayg uu dadka kale dheer yahay taasoo uu ku helay inuu dirirku dhashay hooyadiina markay isaga foolanaysay ay aada libaax indhaha ku dhufatay wuxuu yidhi afar iyo tobnaad baan dhashay iyo dirir caruuriyaadee hooyadayna aar gudahayey aragtay fooshiib meerayaasha ha ahaadeen ama kuwa uu dayuxumara ha ahaadeena aada ayay xidiguhu ugu jiraan suugaantii hore ee soomaalida hadday maanse tahay iyo mahmaah iyo oraah murtiyeed hadday tahay dirkaba tusaale ahaan lo jirkii saca u heesay ee sida dadban ugu dardaarwarinaya waa kii odhan jiray haddaan ururkiyo afagaa riday mugga eeddaa ilaah baa qaba anna orodkay waa intii hore mar kale waa kii lahaa seerba weydiiyo sagaalaha dirir waa lagugu simi haddaad sheegtana waa laga socon waxay kaloo odhan jireen qaarinta xilliyada afagaalka iyo agaalida curataa waa galgaashaa oo macnaheedu yahay da-damba ma dhasho sidaa darteed beelooda waxay ugu heesi jireen afagaal iyo agaaliha curan iskase urgood waa ayaansana kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanadii sanadihii ay soomaalidu u qalab uruursanaysay in qarankeeda ay gacmaheeda ku dumiso ayaa allaha u naxariistay waxaa gabiyey adcarab wuxuu istusay qoladiisa mooye in colaadda sokeeya loo wada heelan yahay sidaas awgeedna aysan gar ahayn iyaga oo keliyihii inay calanka gaar ka ahaadaan wuxuu haddana isweydiiyey oo haddii hubka la isu qaato dowladnimadana la waayo anigaaba dagaal ku samcanoo garba dhashaye ma waxaa jira wax aan waayayo oo tololka kale aysan waayi doonin markaasuu gabaygii kusoo gebagabeeyey mar haddaynu kala guur wadnoo gobolba meel aaday gaashaankumaalba ha tagto iyo duul la gaashado ee garbaanba u dhashay ee weerarkii hays galaabaxo gabagaba ku dharag baan jantay iyo gobolka halabeeya ha la gubo haddaan calanka madow la isla garanayna maxaa aniga gaar iiga dhigay geedanka ilaashaguud raggii xidigaha yiqiin si weyn ayay soomaalidii hore u qadarin jirtay aqoontoodana ay u aqoonsanayd kadib markii la arkay waxyaabo ay sheegeen oo rumoobay waxaa la yidhi soomaalida waqooyiga degta qaarkeed nin suldaan u ahaa ayaa waxaa u dhashay wiilkii curad ee suldaannimada ka dhaxli lahaa midhaameelaha ayay ka dhawaayeen waxaa warkaas gole ay fadhiyeen markiiba loogu keenay laba nin oo xidigaha aada u yaqiin kana faarin jiray midkood baa inta cirka kor u dhooray wuxuu yidhi allah suldaan hebel wiilka caawa u dhashay doqonsan ah kii kale oo u marag furaaya ayaa isagiina cirka dib ugu noqday markaasuu yidhi infidherarka ayuu kaga daray waxay odhan jireen markuu aabbihii dhintay ayuu wiilkaasi suldaan noqday hase ahaatee weligiis tala la mahadiyo ma keenin boqol iyo toban guna wuu ku dhintay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eeba idmo